halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaaye unkanoogu saaciiday sharxayn sifahaaga kutubtiisinayo ebanagu saaciid sharxayn sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu caawa idiin sii wadi doonnaa dhegaystayaal warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer kolosay warqaddani waxa ay ka mid tahay afartii warqadood ee rasuul bawlos uu ku qoray xabsiga gudihiisa markaasoo uu ku xidhnaa magaalada rooma haddaba markii injiilka masiixa lagu wacdiyey meelo badan oo ay dawladdii reer rooma xukumaysay ayaa waxaa soo baxay firqooyin aan faro yareen oo bidco ah oo qalloocinaya injiilka waxaana ay dadka ku baylihiyeen aqoondarradoodii bawlos ayaa markaasi warqaddan dadka ugu soo dhowaynaya masiixa wuxuuna u sheegayaa in wax waliba ee ay u baahan yihiin ama noloshoodu ay tabanayso laga helo ciise masiix waxaannu xalay si tafatiran uga soo hadalnay aayadda koowaad ee cutubka saddexaad waxaanan idiin sheegnay sida ay u ahmiyad ballaaran tahay inaan masiixa indhaha ugu haysanno oo aynaan innaga ka bayrin waddada masiixinimada ma ahan inaynu qof waxbariddiisa ku dhegno iyadoo aynu iloobayno waxyaalaha qaaliga ah ee masiixa aynu ku haysanno marka barashada kitaabka xad ma lahan oo lama odhan karo hal ama labo ama saddex sannadood ayaad ku baran kartaa waxaad is odhan kartaa waxay kugu qaadanaysaa ilaa iyo toban ama labaatan sannadood inaad nuxurka baibalka iyo aqoonta ku jirta aad la soo baxdo hase yeeshee rasuul bawlos wakhtigiisii ugu dambeeyey ee uu qorayey warqadahan loogu magacdaray kuwii xabsiga ee afarta ahaa oo la odhan jiray ama la odhan karo waa wakhtigii dhammaadka noloshiisa ayaa rasuul bawlos wuxuu yidhi sida ku qoran warqaddii reer filiboy cutubka saddexaad aayadda tobanaad oo wuxuu leeyahay inaan ogaado isaga iyo xoogga sara kiciddiisa iyo wadawadaagidda xanuunsigiisa anigoo isaga xagga dhimashada uga ekaanaya haddaba markii aad wakhti badan u hurto inaad kitaabka barato waxay kuu geynaysaa masiixa nool haddaan idin dulmaro kutubtii rasuul bawlos uu qoray qaar ka mid ah iyo waxyaalihii ay aniga i tareen ayaan idiin sheegayaa in warqaddii reer rooma uu u qoray iyo tii reer korintosba ay ii muujiyeen sida aan xagga jidhka uga fakaro waxaanan goostay inaanan noqon masiixi ka fakara xagga jidhka oo keliya waxaanan bilaabay inaan ilaah aad iyo aad uga baryo inuu igu gacan siiyo ama igu gacan qabto safarka nolosha adduunka oo ilaahna wuxuu iiga jawaabay salaaddaydii oo markii aan bilaabay inaan akhriyo warqaddii rasuul bawlos uu u qoray reer efesos ayaa wax waliba ay ii iftiimeen oo si aanan horay ugu garan jirin baan u gartay oo waxaa iiga soo baxay waxyaalo cusub oo aanan horay u garan jirin wixii maalintaasi ka dambeeyey waxaan gartay in ilaah aannu quursanaynin baryadayda oo markii aan masiixa ku jirana isaga ayaan leeyahay oo waxaan ahay sida mu'miniintiisa oo kale waxaan haddaba si kal iyo laab ah idinku leeyahay masiixa u imaada oo doondoona waxyaalaha korka yaal meesha uu masiixu joogo isagoo fadhiya midigta ilaah haddaan iminkana u soo gudubno meeriska cutubkii saddexaad ayaannu caawa idinka bilaabaynaa baalka saddex boqol afar iyo konton ee axdiga cusub warqaddii reer kolosai cutubka saddexaad aayadda labaad waxaana qoran sida tan ka fikira waxyaalaha korka yaal hana ka fikirina waxyaalaha dhulka yaal marka uu leeyahay ka fikira wuxuu ula jeedaa ka fiirsada waxaana laga fiirsanayaa oo niyaddana la siinayaa waxyaalaha sare isla warqaddii reer filiboy ayaa rasuul bawlos uu inoogu sheegayaa inaan ka fikirno wax kasta oo run ah iyo wax kasta oo sharaf leh iyo wax kasta oo xaq ah iyo wax kasta oo daahir ah iyo wax kasta oo door ah iyo wax kasta oo wanaag laga sheego oo ah waxyaalaha masiixa inkastoo dunidu ay rabshadi ku badan tahay haddana waxaa laynaga doonayaa inaannu masiixa u nimaadno waana inaan arrinkaasi isaga ah wax waliba ka hormarinna haddaba waxaad ka fikirtaan wax waliba ee sare mase ahan waxyaalaha dhulka ama dunidan haddaan xigashada kitaabka horay idinku sii wado oo aan eego isla warqaddan reer kolosai cutubka saddexaad aayadda saddexaad waxaa qoran dhegaystayaal sida tan waayo idinku waad dhimateen oo noloshiinnuna masiixay kula qarsoon tahay ilaah haddaba marka uu leeyahay idinku waa dhimateen ayaa loola jeedaa dhimashadii hore ee aynu dembiga kala dhimannay markii masiixa lagu qodbay iskutallaabta isagoo arrinkaasi u faahfaahinaya reer galatiya ayaa rasuul bawlos wuxuu leeyahay sida ku qoran isla warqaddii reer galatiya cutubka labaad aayadda labaatanaad waxaana qoran sida tan waxaa iskutallaabta laygula qodbay masiixa laakiin weli waa noolahay aniga ma aha kan nooli laakiin masiixa ayaa igu dhex nool oo nolosha aan haatan jidhka ku dhex noolahay waxaan ku noolahay rumaysadka xagga wiilka ilaah kan i jeclaaday oo naftiisa u bixiyey daraadday marka haddaba uu leeyahay haddaan ku soo noqonno warqaddan reer kolosai oo noloshiinnuna masiixay kula qarsoon tahay ilaah ayaa taasu ay noqonaysaa inaan ka soo gudbayno jidhkii aynu awowgeen aadan ka dhaxalnay ee hore markii layna maquurinayo waana baabtiiska ruuxa quduuska ah kan aan uga soo gudbayo aadan oo aan masiixa ugu imaanayo maadaama aad masiixa ku jirtaan kuwiinna masiixiyiinta ah waa inaad nolol isaga shaabahaysa ku noolaataan oo buuxnaantiisana laydinka dhex arko ama ay idinka muuqato haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer kolosai cutubka saddexaad aayadda afaraad ee baalka saddex boqol afar iyo konton ee axdiga cusub waxaa qoran sida tan masiixa oo ah nolosheenna markuu soo muuqdo kolkaasaad idinkuna ammaan kula soo muuqan doontaan wuxuu haddaba leeyahay rasuul bawlos haddii nololi ay idinku jirto waa tii masiixa ah yooxanaa ayaa warqaddiisii koowaad inoogu sheegaya in masiixu uu doonayo inuu ina tuso ama ina siiyo nolosha daa'imka ah sidee buu inoogu bayaaminayaa nolosha daa'imka ah wuxuu doonayey inuu ina tuso masiixa masiixuna waa nolosha daa'imka ah oo maalin maalmaha ka mid ah ayaa kuwiisa ay la soo muuqan doonaan iyagoo la ammaanan masiixa iminkana waxaynu dhegaystayaal eegaynaa maaddadan kale oo qusaysa ama ku saabsan ama ka hadlaysa in nolosha masiixiyiinta la doonayo inay quduus ahaato haddii aynu dhab ahaantii masiixa la sara kacnay kadib markii aynu rumaysannay ayaa taasu nolosheenna ay u saamaynaysaa laba siyaabood waxaana tan koowaadii ay noqonaysaa nolosheenna shakhsi ahaaneed tan labaadina waxay noqonaysaa wehelnimada aynu kuwa kale la leennahay ee inagu xeedhan waxay u muuqataa in masiixiyiinta ay ka baqayaan markii laga hadlo wax ku saabsan quduusnimo waxay uga baqayaanna waxa weeye waxay garanayaan in nolol masiixinimo oo quduus ah lagu noolaado inayan fududeen hase yeeshee waxay garanayaan in lagu badbaadiyey nimcada ilaah markii aad eegto sida aynu maalin waliba u dhaqanno haddii aynu beecasharo ku jirno iyo haddii kaleba waxaa soo baxaya inaynan mar waliba runta ku hadlaynin inkastoo ay jiri karaan kuwa baaluqay oo runta ku gaamuray oo noloshoodu quduus iminka ay tahay iyagoo weliba xaq ku noqonaya masiixa oo ah xaqnimada masiixiyiinta oo dhan masiixu wuxuu ku dhashay baytlaxam ha yeeshee haatan halkaasi ma joogo wuxuuse fadhiyaa gacanta midig ee ilaah saacaddan wuxuu halkaasi u joogaa innaga aawadeen haddii markaasi aad masiixa rumaysan tahay oo aad aqbashay inuu yahay badbaadiyahaaga waxaa lagaa doonayaa in noloshaada laga dhex arko tiisa saaxib haddii aadan haatan ogaan karin in noloshaadu quduus tahay markaa weli wax baa kuu laaban ha yeeshee ha niyad jebin haddaan horay idinku sii wadno waxbariddan warqaddan reer kolosay ayaannu eegaynaa haatan baalka saddex boqol afar iyo konton ee axdiga cusub cutubka saddexaad aayadda shanaad waxaana qoran sida tan haddaba dila xubnihiinna dhulka yaal kuwaas oo ah sino iyo wasakhnimo iyo kacsi xaaraan ah iyo damac shar ah iyo hunguri xumaan taas oo ah sanam caabudid marka uu leeyahay haddaba dila ayuu ula jeedaa ka takhallusa oo u dhammeeya macaasida waa isku tagga ragga iyo dumarka ee aan xalaasha ahayn haddaba adiga miyaad maanta gashaa dembi ceenkaas oo kale ah dhegaystow markaayaynan been isku sheegin oo iyaynaan qarinin dembigeenna haddana ha iska dhigin mu'min ilaah bawlos wuxuu inagu leeyahay wax waliba ha qarinin oo bannaanka keen oo waa inaan xubnaheenna dareemaya wasakhnimadaasi ka wareejinnaa bawlos wuxuu inagu leeyahay wax waliba ha qarinin oo bannaanka keen oo waa inaan xubnaheenna dareemaya wasakhnimadaasi ka wareejinnaa oon ka gudubnaa damacyada oo dhan marka uu leeyahay wasakhnimada waxaa ku jira fikradaha sharka ah hadallada qaabka daran damacyada malada iyo welibana xifaalada kuwaasoo liscaayayo oo welibana ay inoola muuqanayso inaan ciyaarayno waxaa laynaga doonayaa inaan fikirkeenna u leexinno masiixa oo aynu ka fikirno wax kasta oo wanaagsan iyo wax kasta oo door ah ma ahan inaan noqonno kuwo siday doonaan u hadla waayo dembi baa laynoo qorayaa wax kastoo xun ee aynu ku hadalno haddii markaasi aynu jeclaanno xifaalada iyo kaftanka iyo foorjada ayay u muuqanaysaa inaad tahay nin qiimeeya ama caabuda waxyaabahaasi oo aan ka dhammaan karin marka la leeyahay hunguri xumaan ayaa taasu ay ka micno tahay jacaylka waxyaalaha sharka leh waxaana la leeyahay dil waxyaalahaas ama ka takhallus oo jidhkaaguna yaannu jeclaan haddaba in qof wax kale ee uu haysto aad jeclaato ayaa waxay noqonaysaa asnaam caabud waayo mar kale waxaannu doonaynaa inaynu intaa aynu haysanno sare u qaadno xagga hantida iyo maalka waxaanan u go'aynaa maal ururis oo inoo beddelaysa inaan ilaah ka cabsanno rasuul bawlos taasi wuu ka soo hor jeedaa oo wuxuu inagu waaninayaa damaca caynkaas oo kale ah inaan ka takhallusno dhibaatida waddankayaga ka taaganna waxaa sal u ah damac iyo hunguri weynin kitaabkuna wuxuu leeyahay jacaylka lacagta waa xididka sharnimada sida ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos cutubka lixaad aayadda tobanaad waa baalka saddex boqol iyo toddobaatan ee axdiga cusub markaasoo uu lahaa waayo jacaylka lacagtu waa xididka xumaatooyinka oo dhan oo qaar intay higsanayeen ayay iimaankii ka anbadeen oo waxaa muday tiiraanyo badan haddaba lacagta qudheedu dhibaato ma keento oo waxaa weliba loo isticmaali karaa in ilaah lagu ammaano ha yeeshee waxaa laga soo hor jeedaa inay nolosheenna u taliso haddii aad masiixa ku jirto isaga ayaa bilowga noloshaada ah waxaadna baaraysaa waxyaalaha sare haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno iminka baalka saddex boqol afar iyo konton ee axdiga cusub warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer kolosai cutubka saddexaad aayadda lixaad waxaa ku qoran sida tan waxyaalahaas oo daraaddood ay carradii ilaah ugu soo degto carruurta caasinimada marka haddaba uu leeyahay waxyaalahaas oo daraaddood ayuu ula jeedaa waxyaalihii uu ka hadlayey oo ah waxyaalaha dunidu ay jeceshahay oo ay samayso wuxuu raacinayaa oo uu leeyahay in carrada ilaah ugu soo degto carruurta caasinimada waxyaalahaas xunxun ee uu ka hadlayey ee ay samaynayaan darteed haddaba dadku ma ahan inay u lumeen waxyaalahaas xunxun ee ay samaynayaan aawadeed mana ahan inay u lumeen inayan masiixa maqal aawadeed dadku waxay u lumeen waxa weeye dabiiciyan waa dembiilayaal xagga qalbigooda maadaama ay dembiilayaal yihiin waxay samaynayaan waxyaalihii rasuul bawlos uu inagala hadlayey sida ku qoran aayadda shanaad markaasoo uu lahaa kuwaas oo ah sino iyo wasakhnimo iyo kacsi xaaraan ah iyo damac shar ah iyo hunguri xumaan taas oo ah sanam caabudid haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminkana eegaynaa isla warqaddan reer kolosai cutubka saddexaad aayadda toddobaad waxaana qoran sida tan kuwaas ayaad waagii hore ku socon jirteen markii aad waxyaalahaasi ku noolaan jirteen haddaba kuweenna haatan garanaya rabbiga ayaa maalmihii hore waxyaabaha caynkaas oo kale ah samayn jiray waxaan markaasi rajaynayaa inaynan haatan waa kuweenna masiixiyiinta ah aynan waxyaalahaasi kor laynoogu soo sheegay samaynaynin waxaa laynaga doonayaa inaynu ka fikirno waxyaalaha masiixa laakiin ma aha inaan lacag sino iyo wasakhnimo noloshayada u horumarinno haddaba su'aashayadu waxay tahay caawa dhegayste miyaad masiixa u horumarinaysaa noloshaada mise waxyaalaha dunida ayaannu ku mashquulsannahay kuwaasoo ilaah uu xukumi doono haddii ay sidaasi tahay sidee baannu ku xaqiiqsanaynaa inaan layna xukumaynin haddii aad masiixa ku jirtaan waa inaad baadi goobtaan waxyaalaha sare oo welibana dhici mayso inaad waxyaabaha dunida qiimaysaan weli waxaannu ku jirnaa xigashada warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer kolosai aayadda siddeedaad ee cutubka saddexaad waxaana qoran sida tan laakiinse haatan iska fogeeya waxyaalaha oo dhan kuwaas oo ah xanaaq iyo cadho iyo xumaan iyo caay iyo hadalka ceebta ah oo afkiinna ka baxa haddaba waxyaabahaasi waa waxyaabaha laynaga doonayo inaan ka takhallusno oo aynu welibana hiwaayadaha gaarka inoo ah ka joogsanno waxaa ka mid ah cunista qaadka cabista khamriga iyo weliba qaadashada muqaadaraadka kale oo sigaarkuna uu ku jiro waxaana la doonayaa sida dhar wasaq ah oo kale inaan hiwaayadahaasi isaga siibno waxaa ugu horreeya carrada inkastoo ay jiraan wakhti qofka loo fasaxayo inuu caroodo ayaa haddana caradu ay habboon tahay waayo waxay muujinaysaa ficilkaaga iyo inaad tahay nin waxyaalaha qaar aan u adkaysan karin ciise masiix qudhiisa u carooday farrisiintii wakhtigiisa iyadoo ay ugu wacan tahay qalbi engegnaantooda carada caynkaas oo kale ah ma ahan mid lagu dembaabayo dhibaataduse waxa weeye in innaga oo dhan aynu ka caroonno waxyaalo aan habboonayn caradu waxay noqonaysaa dembi haddii aynu carada niyadda ku sii haysanno haddaba xanta qofka aad xumayso oo aad wax xun ka sheegayso ayaa waxay tahay caro la qariyey ama la daboolay oo weliba aan la doonaynin in dadka la cafiyo bawlosna wuxuu leeyahay dabeecadaha caynkaas oo kale ah waa in masiixiyiintu ay iska dhigaan ama ay ka takhallusaan haddii aynu dabeecadahaasi ka tagno kiniisaddu waxaa u fududaan lahaa hawsheenna ay masiixa wakiilka uga tahay haddaan horay idinku sii wadno tafaasiisha aayadda siddeedaad ayaa rasuul bawlos uu leeyahay iyo caay haddaba caayda afka dadka ka baxda laba siyaabood baa loo qaadaa dhigayaa oo marka koowaad waxa weeye caayda afka ah oo ilaah lagu jaa'ifaynayo iyo tan dadka lagu jaa'ifaynayo tan ilaah magaciisa la jaa'ifaynayo ayaan ahayn oo keliya markii aad magaciisa si been ah ku hadal qaaddo ha yeeshee weliba waxaad jaa'ifaynaysaa markii aad si xun wakiil uga ahaato ama markii aad nacayb u muujiso howlaha ilaah waxaad kaloo arkaysaa kuwa markii ay taladooda ku khasaareen odhanaya ama ilaah ka hor imaanaya oo hadalla naxle ah ka sheegaya waxyaabaha caynkaas oo kale ah ee ilaah magaciisa lagu jaa'ifaynayo ayaa waxay noqonayaan nacasnimo ma ahan in itaaldarradiinna aad ilaah u saarisaan oo falfalxumadiinnana aad ilaah ku jaa'ifaysaan taasina waa qayb ka mid ah ceebta afkayaga ka soo baxda tan labaad ee ah cayda iyo xanta aynu ka sheegno walaalaha kale ayaa iyana noqonaysa hadal ceeb ah oo afkeenna ka soo baxaya haddii aad hadal xun ee aannu u qalmin ka sheegto nin masiixi ah ayaa taasuna ay noqonaysaa hadal ceeb ah oo afkaaga ka qubmaya waxaa loogu dabamariyey iyo hadalka ceebta ah oo afkiinna ka soo baxaya waxyaalahaasi oo dhan baa la doonayaa inaan ka takhallusno waxaana hadalkaasi ceebta ah ku jira cayda iyo marka aynu isku odhanayno qofkaasu waa ey ama waa doofaar ayaa taasu ay noqonaysaa hadal ceeb ah oo afkeenna ka soo baxaya haddaba ilama ahan in qofka masiixiga ahi uu ku raaxaysanayo inuu dadka caayo ha yeeshee waxaa jiri kara horma dad ah oo hadallo xumaan ah dadka kale ka sheega oo waxyaalahaasi oo kale ayaa rasuul bawlos uu doonayey in reer kolosai ay ka takhallusaan adigana kama reebnid dhegaystow haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno iminka warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer kolosai cutubka saddexaad aayadda sagaalaad waxaa qoran sida tan been ha isku sheegina waayo idinku waad iska xoorteen dabeecaddii hore iyo falimaheediiba haddaba yuu rasuul bawlos ka hadlayaa wuxuu u qorayaa rumaystayaasha waayo wuxuu leeyahay dabeecadihiinnii xumaa ka tanaasula oo falimihiinnii sharka ahaana ama sharka lahaan jirayna ka dhaqaaqa waa suuragal in qof masiixi ah uu been sheego taasina kama dhigna inaad badbaadadaada luminayso haddii kale dad aan fara yareen baa lumi lahaa waxaannu garanaynaa in dadku ay been sheegaan oo welibana ay hadallo xumaan ah ku hadlaan oo welibana ay wax hantaan laakiin badbaadada waxay ku heleen nimcada iyo roonaanta ilaah kaasoo markii wakhtigu u buuxsamay u soo diray masiixiisii waxaan rumaysanahay dunuubta dhallaanka yaryari ay galaan inuu ugu weyn yahay beenta taasoo dhallaan waliba ay soo maraan weli waxaannu ku jirnaa xigashada kitaabka waxaanan eegaynaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer kolosai cutubka saddexaad aayadda tobanaad ee baalka saddex boqol afar iyo konton ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan oo waxaad huwateen dabeecaddii cusbayd taas oo loo cusboonaysiinayo aqoon sida ay tahay u ekaanta kan iyada abuuray waxaa halkan rasuul bawlos uu leeyahay waxaad huwataan dabeecaddii cusbayd haddaba maxaa loola jeedaa marka la leeyahay waxaad huwataan dabeecad cusub waxaa loola jeedaa inaynu fikirkii hore iyo shakhsiyaddii xumeyd ee aynu lahaynba isaga siibno sida dhar oo kale oo aynu gashanno dabeecadda cusub oo iyadana aynu u huwanayno ama u gashanayno sida dhar cusub oo kale markaana waa inaynu ku noolaanno qofnimada cusub ama dabeecadda cusub ee ay xoogaynayso awoodda ruuxa quduuska ah aniga iyo adiguba waxaannu leennahay dabeecaddii hore ama shakhsiyaddii hore intaynan masiixi noqonin markaana dabeecaddii ayaa loo isticmaalayaa sida dhar oo kale si innaga oo dhaniba aynu u garanno in dabeecadaha xunxun layska bixiyo oo la gashado ama la huwado dabeecadaha cusub ee masiixa waxaad haddaba caawa barateen in dabeecadaha cusub ee masiixa aynu u gashanayno sida aynu dharka u gashanno oo kale oo dabeecadihii xumaa sida ku qoran aayadda shanaad iyo tan siddeedaad ee cutubkan saddexaadna aynu iska siibayno ama ka takhallusayno ama iska dhigayno meel caawa intaasi ayaannu ku soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii waxbaridda ahaa ha yeeshee habeenka xiga ayaannu halkaasi idinka sii wadi doonnaa dhegaystayaal
sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin